kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda qoysaska ee somalilan toddobaadkan ka soo saartay magaalada laascaanood ee ku jira xero kumeel gaar ah oo uu maamulka puntland uga sameeyey magaalada gaalkacyo waxaan barnaamijka kaga hadlaynaa qaabka ay qoysaskani kusoo gaareen gaalkacyo iyo xaaladda ay hadda ku sugan yihiin iyo sidoo kale waxaa qorshaha ugu jira caasho cabdulqaadir xasan oo muddo dheer deganayd laascaanood ayaa ii sheegtay in laga soo qabtay dukaan ay adeeg uga soo doonatay carruurteeda waxay sharaxaysaa qaabka lagu soo qabtay iyo sida uu hadda xaalkaydu yahay waxaa laga soo qabtay ano ilmaheyda kusoo sugay meeshan baqada jooga wax ka iibsanay baa la isoo qabtay ilmaheyda xaafida jiraanba anoo kaligay la ikaxeeyey anoo kaligay markii meel garoona la igeeyey kadib ba haddana xaafida in la galay haddana ilmihii iyo wixii degnaana iisoo waday hadana gurigeygan kasoo baxay meeshan baqad harkeeda waxka iibsanayay oo ilmaha sokor yar uga iibsanayay anugu kaligay baa la isoo kaxeeyey markaas kadibna ilmihii baa haddana la keenay garoonka oo dhasiyi oo keenay ummadii oo dhan ilmahayga reero kalena la soo kaxeeyey ayagan reero kale noola soo waday ani ilmahayga adagu waxaan ishelnay anagu waxaa iqabtay subaxdii hore todobadii markay aheyd baa iqabtay ilmahayga lixsaa markay aheyd baan arkay ilmahana garoonkaa la keenay garoonkaad isku aragteen marka adi ilmahaaga garoonka haa ani ilmahayga garoonka isku aragnay haa ilmahaaga waa imisa waa imisa carruura ilmahayga waa shan carruur kan u yar waa saddex iyo toban jir kan kale waa toban jir waxaa u yar waxaa u yar laba sano laba jir baa u yar hadda adigii carruurtaada waad wada joogtaan waa waad dhantihiin ani carruurtayda waa wada joognaa ani carruurtayda odagii keli waa naga xiran oo meesha lagu haystaa xiran isna kalxidii ku jira weli lama soo gaarin laakiin anaga carruurtayda meesha isu aragnay marka adiga lagu soo qabanayo carruurta waxaad sheegtay inay guriga joogeen odagana xagguu jiray odagana magaaladii shaqu u doontay shaquu jiray muxuu ka shaqaynaya isaga wuxuu ka shaqaynaya bagaash buu gadaya dee magaalada bagaash yar buu gadaya anugu hay guri joogtaan ahay waxama qabanayna goorm goormaa lagu soo qabta adiga habeenkii garoonkaan ku baranay adugu sideed sac maalino markay aheyd labadii maalino baa nala soo kaxeeyo gaalkay xagga naloo soo waday teendhooyin yaryar baa naloo dhisay dagnaadaas isaga jirnaa anugu markaygara baydhawaan ka imaaday laakiin anagu markaan tagay marka baydhabo inaad ku noqoto ma jeclaan lahayd hadda haddii aad hesho gaadiid iyo sahay ha waa rabi lahaa haddii aan helo gaadiid kaxeeyo waan rabi lahaa xabiibo macalin oo sida ay sheegtay iyo ku noolayd magaalada laascaanood muddo labaatan sano ah kana mid ah dadka laga soo raafay magaaladaasi ayaa sheegaysa in iyada oo qaar ka mid a carruurteeda ay iskuullada ku maqan yihiin laga soo saaray magaalada waxay ku bilaabaysaa xaafadda laga soo qabtay daami daami daami baa laga soo qabtay daami daami waa xaggee daami dee waa naascaanood gudaheeda weeye meel anagaa fadnaa dhinaca xagga reer koonfur ku badnahay baa daami la yidhaahdaa walaal macaane markaa laysoo qabanayay anagoo suuqa ku maqan adeeg doontay baa aruurtii laga qabtay aruurtii oo iskuulka jirta baa layga soo qabtay ma garata aruurtay waan ka soo tegay anagoo laba gabdhood kaliya wata kuwii kale iga maqan yihin baa laysoo kaxay ma garata markii dambana adoo alxamdulilahi rabbilcaalamiin aruurtiina waa iisoo hayso habeen horaa la ii keenay ma garata yaa kuu keenay gaari baa lagu soo saaray macalimiintoodi qaralaasiya macalimiintoodi baa gaarihii soo saartay oo iisoo lagu soo daray dad soo socda oo caadi gaari iska soo raaco dad kale soo qaban ku jiray oo gaari soo raacay baa macalimiinteedii igu soo dartay aabihii reerkan aawey aabahooda wuuba naga soo horreeyey isaga wuuba naga soo horreeyey dadkii habeenkii la qaaday buu ku jiray anagana dadkii subaxii lasoo qaaday baan ku jiray magaalada laascaana maxaa ka qabanayseen walaal waxaan qaban jirnay dadka guryaha dhaqa oo meelaha fiiqa oo baan ahayn oo meheradaha hortooda iska fiiqo aabbaha reerkana muxuu qaban jiray aabbaha reerka wuxuu ka shaqayn jiray dadka suulooyinka qodo ma aragtay suulooyinka suulooyinka maaragtay boosaneelaha suulooyinka dee iyo baraagaha u qoda jiray iyo baraagaha dadeedana hoos ka degan oo maasha allah baan naascaano anigoo gabaran baan galay intaas aruuraan ku dhalay waxaan ka imood meel yidhaahdo meel yidhaahdo diisoor diisoor naascaanood waxaan degnay labaatan sano labaatan sano
maxaa hadda qorsheynaysaa ma inaad gaalkacyo joogto ma inaad laascaanood mar kale ku laabato ma inaad diisoor aado maxaa qorsheynaysaa hadda walaalay macaanay kolay reerka oday baa le oday baana wado dee odayga marka hore wuxuu yidhi magaalkacyaan isku degay oo alaabteeda maqan dadkii jaarkii isaga deganaayo dhulka meesha isaga u ogahay aan dadkaasaan la hadlaya masoori alaab baa iga maqan buu yidhi qaabka dadkan lagaga soo saaray magaalada ah ay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxay sheegayaan inay tahay mid xadgudub ku ah xeerka xuquuqda aadanaha dadkaasi waxaa ka mid ah cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada sweden runtii dadka oo laga soo barakiciyey laascaanood runtii waa arrin aad iyo aad xadgudub ugu ah waayo xuquuqda aadamiga ayay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay qaanuunada caalamiga ah ee la wada aqoonsan yahay ayay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay shareecada islaamka ay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay soomaalinimada ayay xadgudub ku tahay waxay xadgudub ku tahay dhaqanka soomaalida ee suuban ayay xadgudub ku tahay marka dadkaasi runtii waxay la kulmeen xadgudub aad iyo aad u xanuun badan oo argagax leh oo ummadda soomaaliyeedna aad iyo aad ay uga yaabto waayo arrinka dadkaa ku dhacay haddiiba ay somalilan go-aansatay in ay deegaanadeeda ka soo saarto dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya qaabkee ay ahayd inay u marto si looga baaqsado argagaxa iyo kala hordhowga ku dhacay qaar ka mid a qoysaska la soo saaray waa kan mar kale cabdulaahi calas jimcaale calas ahaan hadda anigu ma qabo maamulka somalilan oo dhan inay arrinkan isku raacsan yihiin ma qabo because arrinkan waa arrin oo diidaayo damiirka bini-aadanimada wuu diidaya waxaan oo kale inay qof bini-aadana ku dhacaan haddii ay ayagu ay rabaan inay dadkan bixiyaan waxay waxay samayn kareen si nabadgelya ayay samayn kareen dadkii u yeeri kareen shir bay u qaban kareen waxay dhihi kareen war walaalayaalo muddadaasaad nala joogteen hadda waxaan rabnaa inaad deegaanadiina ku laabataan si nabada waa idin aan babixinaynaa sahayaan idin siinaynaa wixii halkan hanti idinka yaallo urursada wixii aad wax leedihiin oo dhan isdiyaariya muddo hebel ayaan ayaan markaa deegaankiin inaa ku naqatiin ay tahay hataa hataa sidaa u mari lahaayeen garawshiya aa la heli lahaa laakiin sidii kafaal oo kale inta habeen madow dadkii iyo iyo subax aroortii inta dadki guryihii loogu dhaco caruur ha dhihin oo haweenka ha dhihin oo odayaasha ha dhihin dadkii oo dhan inta lasoo raafo banaanka la isugu keeno baabuuro lagu soo raro oo hantidoodii iyo waxoodii oo dhan aysan meel ku ogeyn waad aragta dadka cabanaya qaaraa caruurtoodi waaye qaaraa hantidoodii kasoo tegay qaaraa xataa dad kale u shaqaynaya oo mushaaraadkoodii kasoo tegay qaaraa dukaamadoodii ee ayaga ka shaqaysanaya kasoo tegay qaar xamaalataha oo dad inay lacag ku lahaayeen laga yaabo ayaa hantidoodii la kasoo tegay cari dadaa cari lahaa waa kasoo tegeen dadaa digaag lahaa waa kasoo tageen fiiri xadgudubka ku dhacay ruuxa waxaa samaynaya intuu meel istaago haddii asiga lagu samayn lahaa muxuu dareemi lahaa muxuu dareemi lahaa runtii waa arrin runta aadaan uga naxna aadaan uga argagaxna runtii injineer maxamuud cabdinuur aadan guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland ayaan weydiiyey bal haddii ay tirakoob ku sameeyeen tirada dadka ilaa iyo hadda soo gaaray magaalada gaalkacyo ee ku jira xerada loo ooday dadkan laga soo saaray magaalada laascaanood walaale dadka waa tiro koobnay inkastoo saacad kasta uu imaanayo gaari cusub oo dadsiga haddana dadka hadda daatada noogu jira waa saddex kun iyo boqol iyo afartan iyo lix qof ilaa maanta dadkii yimid waxa weye weli daata recorin baa lagu wadaa waa waa waxa weye waa la diiwaan gelinayaa dadkaasi waxay isugu jiraan dad xaasas ah iyo caruur iyo dumar iyo dad xoogsato ah oo meesha shaqo u joogay afar boqol iyo siddeetan iyo sideed qoys oo waxa weeye qoyska ugu y uu uu shan qoy shan qof ka kooban yahay kan ugu badanna ilaa shan iyo toban qof uu yahay waxaa jirta laba boqol afartan iyo lix qof oo xoogsato ah oo rag iyo dumar isugu jira oo ascaanood ka xoogsaday waxaa kaloo dadka ku jira konton iyo lix qof oo etoobiyaan ah dowladda etoobiya kasoo jeeda qoomiyadaheeda kala duwan marka dadkaas guud ahaan waa saddex kun iyo boqol iyo afartan iyo lix qof inta daatada ku jira qaar ka mid a dadkan ee ku jira xerada gaalkacyo ayaa hadda waxa ay qorsheynayaan inay dib ugu laabtaan deegaanadoodii ay markii hore kasoo barakaceen sida uu ii sheegay injineer maxamuud cabdinuur aadan oo ah guddoomiyaha degmada gaalkacyo ee puntland ilaa hadda toddoba boqol oo qof ayaa doortay inay safarkooda sii wataan maamulka hirshabeelle iyo maamulka south west ama koonfur galbeed oo ay original kasoo jeedeen inay aadaan gaadiidkii baa loo keenay qaadi lahaa wixii tasiilaad ah oo la karay oo la awooday baa loo diyaariyey haddeer waxaa diyaar ah ilaa toddoba gaari waxaanu ka ballanay maamulka galmudug inaan ku wareejino oo iyagu ay amnigooda kafaalo qaadaan dabadeedna ay hirshabeelle iyo iyo iyo south west u gudbiyaan insha allah waxaan rajaynaynaa saacadaha nagu soo aadan inaan ku wareejino mas-uuliyadda dadkaas dowladda gel galmudug inaan ku wareejino oo ayagana ay sii ama bixiyaan iyaguna ay sii ama bixiyaan gaadiidkii iyo logistikada way haystaan amnigooda iyo dhaqdhaqaaqooda inay la socdaan ilaa iyo ay ka gaarsiinayaan maamulka ku xiga oo waxa weye hirshabeelle iyaga ayaa mas-uuliyadda qaadaya daaleno dhinaca kalena wasiirka caafimaadka ee puntland doctor jaamac ayaa waxa uu sheegay in koox caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee puntland ay hadda daryeel caafimaad u fidanayaan dumarka iyo carruurta ku jira xerada ee u baahan daryeelka caafimaad annagu waxaanu ka howlgallay markii ay soo gaareen deegaanka ay dowladda puntland ka taliso waanu soo raacnay ilaa ay aanu usoo raacnay xeradan lagu xareeyey laba tiim oo laba ambalaas kala wata oo dhakhaatiir iyo neerfi isugu jira ayaanu halkan kaga dhignay stationary ama aanu ku nageynay xerada dhexdeeda oo maalin walba subaxii miiska iyo kuraasada inta lasoo kala baxaan dadka si mutadawacnimaa u qaabilayey dadka runtii cabanayay ee xanuunada ka cabanaya waxay u badnaayeen hooyooyin iyo carruur hooyooyinka qaar baa uur leh carruurtu waxay ka cabanayeen xumad iyo shuban iyo waxyaalaha lamida dad dad sonkor qabay oo sonkortii dhacday dumar uur leh oo runtii teer u baahan carruurta oo xanuunadii caadiga ahayd carruurta ku dhici jirta ku dhacday waxyaalaha si ruutiinka ah ee inta badan ay keentay rafaadka ay soo mareen iyo dayaca ayaa ugu badan kuwaana waa waa la tacaalay wixii taakula caafimaadna waanu u samaynay welina waanu u samaynaynaa ilaa inta aan ku sallimayno maamulka nagu xiga si ay u gaaraan meeshii ay rabeen inay gaaraan ugu dambayntiina cabdulaahi calas jimcaale oo ka mid a difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo hadda ku sugan magaalada sweden ayaa baaq u diraya maamulka iyo guud ahaan dadka reer somalilan waxaan ka codsanaynaa dawladda somalilan waxaanu ka codsanaynaa oo cod dheer weliba uga codsanaynaa inay dabagal ku samayso xadgudubka dadka soomaaliyeed loo geystay tani waa taariikh waaye taariikh waaye waa in sharci ugu qabtaa dadkaas waa in sharci ugu qabtaa sharciga ka shaqaynaya somalilan waa inuu kuwa xadgudbo u qabta waaye waa inuu garowshyo siiyo waa inuu xaqooda iyo xuquuqdooda usoo dhiciyo waaye dadka lagu xadgudbay ee soomaaliyeed somalilan waxa goosashada ku qasbay waxaa waaye xadgudub loo geysta waaye maaha maanta ayagu naftirkooda inay xadgudub geystaan maaha sharciga somalilan waa inuu dabagal ku sameeyaa dadka xadgudubka ku sameeyay shacabka soomaalida dadkii barakiciyey dadka hantidooda ka reebtay dadkii sidaa aragtay foolxumada ula dhaqmay waa in waa in cadaalad cadaaladda waa in la hor keenaa annagu annaguna taa waan fiirinaynaa waan fiirinaynaa indhaha indhahaan ku hayna heeda xuquuqda aadami u dooda oo way fiirinayaan arrinkaas sida somalilan wax uga qaban somalilan ayaa difaacday sababta ay dadka kasoo jeeda koonfurta soomaaliya uga soo saartay laascaanood waxa ay sheegtay inay muddo ku dhow soddon sano ay hoy nabdoon u ahayd dad ka soo jeeda soomaaliya sidaay u dhigtay war-saxaafadeed ay shalay soo saartay ayay somalilan ku tiri waa muhiim inaan adkayno go-aanka dhulka somalilan looga masaafurinayo shakhsiyaadka la doortay uu ka dhashay arrimo khuseeya amniga oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas-uuliyiinta degmada laascaanood ayaa lagu yidhi qoraalka warbixinno sirdoon iyo la tashiyo ayaa bixiyey tilmaamo cad oo ah in shakhsiyaadkan ay halis gelinayeen ammaanka bulshada deegaanka sidaasi daraaddeed dowladda somalilan waxaa khasab ku noqotay in ay tallaabo qaado balse hab si buuxda u ixtiraamaya xuquuqda aadanaha dhinacyada oo ay ku jirto cunno biyo iyo gabaad kumeel gaar ah iyo iyada oo aan waxyaalla hanti iyo mid shakhsi la gaarsiin ayay somalilan ku xustay war-saxaafadeedka intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo taas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo